weerarkan ayaa bilowday abbaara sideedii fiidnimo ee wakhtiga austriya waxa aanu ka bilowday meel aan ka fogeyn goob ay leeyihiin dadka yuhuudda ahi oo ay ku tukadaan ilaa iyo toddobiyo toban qof ayaa weerarka ku dhaawacmay afar qofna dhimashadooda ayaa la xaqiijiyey ra-iisul wasaaraha austriya sebastian kers waxa uu sheegay in dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmayba maanta loo baroordiiqi doono dhinaca kale waxaa kulan deg deg ah isugu yimi guddida ammaanka qaranka si looga wada xaajoodo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado axmed maxamuud cabdikariim oo loo yaqaano axmed baasha waa wiil soomaaliyeed oo ka tirsan xisbiga siyaasiga ah ee social democratic party austriya oo loo soo gaabiyo s p o magaalada fiyaana ayuu degan yahay waxa aanu iga warramay sida ay wax u dhaceen dhowr saacadood ka hor intuusan dhaqan gelin bendow dalka lagu soo rogay muddo afar weyga ayaa waxaa weerar ka dhacay meherad ku taalla caasimadda wadanka ee magaalada fiyaana weerarka waxaa geystay nin macedonian ah oo labaatan jir ah sida la sheegay wuxuu hore ugu biiray ururka e s isaga oo bixi raba ayaa la qabtay dhowr sannadood ayuu ku xidhnaa xabsi ku yaalla magaalada vienna kabacdina waa la sii daayey iyadoo loo malaynayo inuu ka tanaasulay fikirkii qallafsanaa laakiin nasiib darro xalay ayuu fursad u helay inuu falkaasi geysto ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in weerarkan oo ay fuliyeen koox islaamiyiin ahi aanay macnaheedu ahayn dadweynaha reer austriya ay dhammaan muslimiinta eedda saaraan waa sidee dareenka guud ee muslimiinta ku nool austriya waa kan mar kale axmed maxamuud cabdikariim dareenka dadka muslimiinta ah dee dabcan xilli ay talada hayo xisbi lagu tilmaamo inuu muslimiinta necab yahay xubnaha yacni garabka midigta ay maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada ku gudbinaya nacayb iyaga oo kusoo halqabsanayay waxyaabihii ka dhacay faransa xaalad kacsan ee yurub oo dhan iska jirto ayay kusoo beegantay markaa dabcan cabsi ayaa jirta waxaa dhici karta in ay markasta dhacaaneen weeraro argudasho ah inkasta oo ra-iisul wasaaraha uu maanta si fiican u hadlay oo uu sheegay in aysan arrintan ahayn arrin christi iyo muslim loo kala saari karo sidoo kaleeto uusan uu sheegay inaysan ahayn arrin australian iyo migrante in loo kala saaro aysan ahayn arrintan ay tahay arrin argagixis ee fulisay keliyana la cuquubeyn doono ciddii falkaasi kasoo shaqaysay laakiin aan cuquubadeeda aysan yacni ku dhici doonin dad aan shaqo ku lahayn ra-iisul wasaare sebastian kers ayaa sheegay in kooxda soo qaaday weerarkan ay u fuliyeen nacayb ay u qabaan dimuqraadiyadda austriya saraakiisha dembiga baris ayaa xaqiijiyey in wiilka weerarka soo qaaday uu site qori nooca loo yaqaano rayfalka asal ahaana uu ka soo jeedo macedonia isaga oo haysta dhalashada austriya iyo macedoniyaba horena waxaa loogu xidhay dembiyo la xidhiidha argagixiso booliisku waxa ay weli wadaan baaritaan ay ku doonayaan inuu keligii ahaa iyo in weerarkan lagu weheliyey